samu'eelkii labaad cutubka labaad oo halkaasna waxaa joogay nin wax mataro ah oo magaciisa la odhan jiray sheebac oo ahaa ina bikri oo qoladiisu ahayd reer benyamiin oo buunkii buu afuufay oo yidhi annagu daa'uud qayb kuma lihin dhaxalna kuma lihin ina yeesay haddaba reer binu israa'iilow nin walowba teendhadaadii tag sidaas daraaddeed raggii reer binu israa'iil oo dhammu way ka hadheen daa'uud la socodkiisii oo waxay daba galeen sheebac oo ahaa ina bikri laakiinse raggii reer yahuud ah waxay ku hadheen boqorkoodii oo ay la socdeen tan iyo webi urdun xataa ilaa yeruusalaam daa'uudna waa yimid gurigiisii yeruusalaam ku yiil markaasaa boqorkii soo kaxaystay tobankiisii naagood oo addoommaha ahaa ee uu kaga tegey inay guriga dhowraan intuu meel gaar leh geliyey ayuu masruufayey laakiinse uma uu tegin sidaas daraaddeed ilamaa maalintii ay dhinteen bay xidhnaayeen iyagoo carmallo ah markaasaa boqorkii wuxuu camaasaa ku yidhi ragga reer yahuud ah muddo saddex maalmood ah isugu keeyeer oo adiguna markaas halkan joog markaasaa camaasaa u tegey inuu reer yahuud ah isugu yeedho laakiinse wuu ka daba maray wakhtigii loo qabtay ee lala ballamay markaasaa daa'uud abishay ku yidhi hadda sheebac oo ah ina bigri wuxuu inagu samayn doonaa waxyeello ka sii daran tii abasaaloom haddaba addoommada sayidkaaga kaxee oo eryo waaba intaasoo ay magaalo dayr leh helaan oo ay inaga baxsadaane markaasaa waxaa isagii raacay yoo'aab raggiisii iyo reer kareetiim iyo reer faleetii iyo raggii xoogga lahaa oo dhan oo yeruusalaam bay uga baxeen inay eryadaan sheebac ina bigri oo markay gaadheen dhagixii weynaa oo gebicoon ku yiil ayaa waxaa ka hor yimid camaasaa oo yoo'aabna wuxuu guntanaa dharkiisii dagaalka ee uu xidhay oo wuxuu kaloo ka hor dhex xidhay seef gallihi ku xidhnayd oo markuu horay u soo baxay ayay ka dhacday markaasaa yoo'aab camaasaa ku yidhi walaalkayow ma nabdoon tahay yoo'aabna gacanta midig ayuu camaasaa garka ku qabtay inuu dhunkado laakiinse camaasaa iskama uu jirin seefta yoo'aab gacanta ugu jirtay sidaasuu caloosha seeftii ugaga dhiftay oo xiidmihiisiina dhulku ugu soo daadiyey oo mar kalena kuma uu dhifan wuuna dhintay dabadeedna yoo'aab iyo walaalkiis abishey waxay eryadeen sheebac oo ahaa ina bigri markaasaa waxaa ag istaagay mid ka mid a yoo'aab raggiisii dhallinyarada ahaa oo wuxuu yidhi kii yoo'aab jecel iyo kii daa'uud la dhinacahu yoo'aab ha raaceen oo camaasaa wuxuu yiil jidka dhexdiisa isagoo dhiiggiisii dhex jiifa oo ninkiina markuu arkay in dadkii oo dhammu weli taagan yihiin ayuu camaasaa jidkii ka qaaday oo meel ku jiiday markaasuu maro kor saaray kolkuu arkay in dadkii yimid oo dhammu ay is-ag taageen oo markii jidka laga durkiyey ayaa dadkii oo dhammu tageen oo yoo'aab raaceen inay eryadaan sheebac oo ahaa ina bikri isna wuu dhex maray qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhan iyo tan iyo aabeel iyo beytimacaakaah iyo reer beeri oo dhan oo dhammaantood intay soo urureen ayay eryadeen oo intay yimaadeen ayay isagii ku hareereeyeen aabeel oo ku taal beydmacakaah oo taallo ciid ah ayay derbigii magaalada ag tuuleen ilaa ay qarkii ugu sarreeyey gaarsiiyeen oo dadkii yoo'aab la socday oo dhammuna aad bay u garaacayeen derbigii magaalada si ay u dumiyaan markaas naag aqli badanuna magaalada ka dhawaaqday oo waxay tidhi waan idin baryaaye imaqla oo dhegaysta oo waxaad yoo'aab ku tidhaahdaan halkan iigu kaalay aan kula hadlee markaasuu u soo dhowaaday oo naagtii waxay ku tidhi ma yoo'aab baad tahay oo isna wuxuu ugu jawaabay haa waan ahay kolkaasay ku tidhi bal ereyadayda maqal anoo addoontaada ah oo isna wuxuu ugu jawaabay waan ku maqlayaa markaasay la hadashay oo ku tidhi waxaa waa hore la odhan jiray hubaal aabeel talo ha laga doonto oo saasay xaalkii ku dhammeeyeen anigu waxaan ka mid ahay kuwa reer binu israa'iil ee nabadda jecel ee aaminka ah adiguse waxaad doonaysaa inaad dumiso magaalo iyo hooyo reer binu israa'iil ah rabbiga dhaxalkiisase maxaad u liqaysaa markaasaa yo'aab wuxuu ugu jawaabay inaan wax liqo oo dumiyo ha iga fogaato oo ha iga dheeraato laakiinse xaaladdu saas ma aha nin ka yimid dalka buuraha leh oo reer afrayiim oo magaciisa la yidhaahdo sheeba cina bigri ayaa gacanta u qaaday boqorka daa'uud ah haddaba isaga keliya ii soo gacan geliya oo anna magaalada waan ka tegayaa markaasaa naagtii waxay yoo'aab ku tidhi bal eeg madaxiisii ayaa derbiga lagaaga soo tuurayaa markaasaa naagtii waxay caqligeedii ula tagtay dadkii oo dhan sheebac oo ina bikri ahaana intay madaxii ka soo gooyeen ayay yoo'aab debadda ugu soo tuureen markaasuu buunkii afuufay oo ay magaaladii ka kala dareereen oo nin waluba wuxuu tegay teendhadiisii oo yoo'aabna yeruusalaam iyo boqorkii buu ku noqday haddaba yoo'aab wuxuu u sarreeyey ciidanka reer binu israa'iil oo dhan banaayaah oo ahaa ina yahoyaadaacna wuxuu u sarreeyey reer karetiim iyo reer faletii oo addooraamna wuxuu ahaa kan baadqaada yehooshafaad oo ahaa ina axiluudna wuxuu ahaa kan taariikhda dhiga oo shewaanna karaani buu ahaa saadoq iyo abyataarna wadaaddo bay ahaayeen oo ciiraa oo reer yaa'iir ahaa isna daa'uud buu wadaad u ahaa